ismaaciil cabdi keero oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa shirkii xasan sheekh mucaaradka kula yeeshay xarunta villa soomaaliya ku tilmaamay mid aan wax natiijo ah soo kordhin wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu xubnaha mucaaradka u shiriyey si uu igu sawir waxa loo yaqaano ula galo dhanka kalena uu howlihiisa la xiriira doorashooyinka dhinaca kale ka wato maamul goboleedyada la kala baxay galmudug iyo koonfur galbeed ayuu xusay in xasan sheekh uu dhaqaale ku bixiyey si loo qabto waxa loogu yeero doorasho cod iyo qofka awey xasan sheekh maxamuud annaga jubbaland haddana horey baan u sheegay ninkii wada hadal ogolaaday madaxdii maarata sheekh shariif ugu sarreeyay intii wada hadal u ogolaaday oday soomaaliya iska dhigay xasan sheekh maxamuud igo sawir bay ahayd uma jeeda maarata doorasho uma jeeda heshiis uma jeedo marka shirkaas isaga eh waad ogeed maarata in labada barlamid oo marka hore is arkeen marka dambe waxa lagu kala tagay maarata waad ogeed waxaan kala jeedaa laba maamul goboleeda ka maqan wixii ogaato dhibaato u geed dad buu laayay diyaaradu soo kacay ninkii maanta inuu taas ida maarata ugu danqala agoontii asiga maarata u baabi'iyey oo kismaayo maarata iskaambuul ku baabi'iyey annaga saas uu nagu sameey wax raaligelin uusan ka bixin puntland ay taagan tahay afartii qod uusan ka bixin haddii ciddii doorashada uu qabanay macnaha waxaan waxaan ka wadaa igu sawir puntland iyo maarata iyo bahashi galmudug iyo bayramana wuxuu yidhi maarata doorashada maarata qabsada konta konta loo siiya haween maarata odayaalka lacag baana si adag waa la qasbahaya lagama ogolo koonfur galbeed galmudugna maarata lagama ogolo alaa maarata dad yaroo lacag la sii loo qeybiya meesha maarata la geey intana codka isha shirkigu maarata ka wadaa si kastaba ha ahaatee shirkii u dhexeeyey xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa weli kasoo bixin wax natiijo ah iyagoona weli xiisadooda ay taagan tahay ayaa dhanka kale xasan sheekh waxa uu xooga saarayaa sidii ay ku qabsoomi lahayd waxa ay ugu yeeraan doorasho cad iyo qofka taasoo ay la dhiban yihiin bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho maalmo ka hor ay ahayd markii wiil darowal ah ay ku dileen duleedka muqdisho xilli ay ku qasbayeen in uu codeeyo kadibna ay dafireen dilkiisa